sarta isoo inta sugnaanshihiisa barlooglaan insuulayana soomaaliyay seeganoo tahay hobsoor subnaan ku qaadadasi qarxaynooga miinada ah dhulka lakuduugo iyo waliba sawana khasaare sheeldubon ah iyo waliba kadhiyana degmooyinka yaakshid iyo wadajir ee magaalada muqdisho qarxaga ah koowaad iyo waliba uusa ka dhiyaya degmada yaakshid iyadoona la sheegay inuu sahay qarxa lala fiirsadiyey hay-adda nabadsugidda sardoonkanaysa walana jaray khasaare sheeldunguha ku bahay qaraxgaasay qaraxga kale ee wadajir ka dhiyay waaxda halane ee degmada wadajir iyo waliba sidoo kale usiina jugtusli ku dheegaya xaafado shargadiisan ee magaalada muqdisho iyadoona markaasay dadka shacabka lahan fariireen qaraxgaasay wali kaloo markaasay iyo ku tilmaamina fal argagaxneed balse dowladda federaalk ee soomaaliya ilaa iyo tumaha ku saar warware qaraxgaasay ka dhiyay xaafido amaba degmooyinka shalay yaaqshid iyo wadajira
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo kulan muhiima lawaalida jenaraal michael ahlandley oo italiyaaga africom ee mareykanka kureedda booqashoisku ku hayay magaalada muqdisho kulankun iyo waliba diiradda laga saaray sidlan xooji la iskaaladowka amniga soomaaliya iyo mareykanka iyadoona sigaarad diiradda laga saari koranqaadowka howlo wadajirka ee kudhinaya kooxda al-shabaab iyo hoojowka isku dabridowka gudo qaabdhismeed kubad shaqeeyo ka badan ee yololey onsoma madaxweynaha soomaaliya mahadna qoto dheer muuji taageerada roogtada ee siyo mareykanka dagaalka kudhinaga kooxda al-shabaab iyadoona la keeni bayaan xukubahii villa soomaaliya kulankun iyo waliba sidoo kale ku dhiibgalay safiirka mareykanka ee soomaaliya richard ahreli iyo taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya jaraal odowa yuusuf raage wadahadalladan iyo waliba ka dhiyana xillo muhiima iyadoona lamadii dhiniyood lawada hadlana sidoo kalena lisla hooji dagaalada kudhinaga kooxda al-shabaab iyo saliin horumarin lahayay xasiloonida gobolka geeska afrika iskaaladowka amniga soomaaliya iyo mareykanka weliba muhiimayaala dagaalamooka kooxda al-shabaab iyadoona mareykanka usabiyi tababaro iyo weliba xog ururin taageero weyn kusewa duqeynta ciidanka xooga dalkiyo kala dagaalmayan kooxda al-shabaab iyo kooxo hiriirgale al-qaacida
shirkaha golaha wadatalaqowka qaranka dowladda federaalk ee soomaaliya kawbadda magaalada muqdisho ee weliba usagalay maalintii lamaada abshakuur siisinin faahfaahin shirka golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya ayaa galay maalintii labaad iyadoo xubno muhiim ah iyadoo xubnaha golaha ay sii wadaan wadatashi ku saabsan arrimo muhiima oo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda iyo hoojinta dowladnimada kulankan oo ka socda magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qeybgalaya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada galmudug heer shabeelle ee sisii khartumo koonfur galbeed iyo doqa magaalada muqdisho waxaa la filayaa in shirkani uu soo gabagaboobo maalmaha soo socda iyadoo la rajeynayo in go-aamo muhiima laga gaari doono arrimaha la xiriira xasiloonida dalka iyo wada shaqeynta dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada shirka ayaa sidoo kale diiradda saaraya sidii loo horumarin lahaa qaabdhismeedka federaalk ee soomaaliya iyo sidii loo hoojin lahaa xiriirka dhexmara dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaa sidoo kale lagu wadaa in shirka laga soo saaro bayaan ku saabsan arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka dejinta qorshayaal waxtar leh oo lagu dhisayo mustaqbalka soomaaliya iyadoo ay ka go-an tahay in la helo halal waara oo lagu xoojinayo nabadgelyada iyo horumarka dalka
webta ku dareen hay-ada w f b iyo weliba deerana degmada dinsora waryaagana ay daruus daahir nuur inay faahfaahiyeen
magaalada diinsoor iyo waliba hadeeri wafdi ku socda hay-adda w f b waxaana soo ankuur galaayeen xaalada garoonka diyaarada ee degmada wafdiga waliba garoonka ka dhawaayay in gudoomiyaha degmada diinsoor ee dego magaalada mudane axmed aadan cabdi iyo maareeyaha garoonka maxamed aamiin axmed iyo saraakiil ka tirsan ciidamada amisoon intii ku sugnaayen garoonka iyo waliba la sameeyey cabir laka qorsheeyahay dayactirka laga sameeyahay garoonka diyaarada ee degmada diinsoor
dhugunsadeyaalaha weli warkii shabakada warbaahinta codka baayo boqol il dareertana wasiirka batroolka xukuumadda federaalk ee soomaaliya sheegay ina natiijo wanaagsan lagu sugayo hasaarowka shidaalka dalka cali cabdullahi isaaq inay faahfaahiyeen
wasiirka batroolka iyo maadanta soomaaliya daahir shire maxamed weliba uu sheegay intuu qaban rajo wanaagsan oo bilo hasoo dalkfadow intuu shidaalka weliba gaaska soomaaliya laga saara wasiirka weliba uu sheegay intii howlgalka baaritaanka shidaalka ee marahay timeel gebigebeer waana la filow intii laka falankayo xogta lukueelahayo goobo laku baarahay shidaalka weliba un rajo wanaagsan ku ka mid natiijada lukueelahayo howlgalka baaritaanka shidaalka oo iswida wadanka turkiga xilligan ee weliba marahayna waqtigu ku faa'iidaysadi lahayd khayraadkan dabiiciga weliba nuun arag doonay soomaaliya oo horumar deertay waanay kumid nagatay ururka obis yeeri wasiirka batroolka ee weliba macadanta soomaaliya usoo hadalyaysii weed wasiirka weliba uuse dowladda turkiga iska amaanay doorka muhiimka ay ku qaadahayta horumarinta soomaaliya turkiga waliba waa dowladda keliya ee khatartan bareerasa si aan ku qayb qaadata xalinta caqabado soomaaliya haddana weliba ayay ka shaqeeya haytay hasaarowka shidaalkan yaari wasiirka hadalkan wasiirka weliba uu saakeeday xillo dhowaan dowladda turkiga yaa sheegday antigoo meel gebigabe marahayta baaritaanka shidaalka kaasoona la filow intiu saddex goob oo dalaha ku saara gudo dalka soomaaliya
كول يلا دلتان أنتم قد قال لك بارات كبنات في رنا قد قد يكون يلي وركانا فاين ديراتي والبا باهي قراني كري عاصمة تلكا وسأل مكتوب دلالة إيدا تولي أبلي أدالة دمرا تنصورا من الصومالية حسن شرق مبتين تليا أفضل وهذا يبيغر كل قبل الجواب شركة كل من ترضى وقفرنا الصومالية وقلمان وزيركا بترول وحكومتها قرارك الصومالية الشيبي التي جمعت سياسة رب الشباب والأفكار مراتها في الأركان والمقاومين deegaan cusub ah oo ka dhex qaray hindiya iyo weliba bakistaana kureed markii hindiya ay sheegtay in duqeyga gooba ka yaala guda bakistaana gaar ahaan gobolka gordow punjab iyo weliba kashmir iyo bakistaana maamulaadka hindiya duqeyga kastir bakistaan weliba si degdega markaas ayay ku jawaabtay yeelasha kenya hirdii ee mashaadiya gooda hindiyata soo naxdiraanka keena bayka iyo weliba deegaanka islaamabaadi waliba sidoo kaliya ka eedaytay new delhi inay horreeyahayta colaado ku teegan ah dalkaasay isla markaana khatar geliyayta ammaanka gobolka lamada wadan iyo waliba horeeyo onka dagaalameen ah gobolka kashmiir oo murun badan ku teeganayay walina dhowr hore oo deer ah markaasi iyo ka dagaalamena meelaasay xiisada cusub ah iyo waliba ku dambeysay kureed markada dalxiisayaal ee likdili eena kashmiir ah ee hindiya maamulaasa falcon oo hindiya markaasi ka sheegtay ini markaas laha ku abaabulay guda dalkaasi bakistana dhugunsadayaal guud ahaan warkado dhugunsadayaal guud ahaan warkii isin kula darirtan warbaahinta codka baayo bokool inta ninka dhonyi